waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba waa talaado bisha juun ay tahay siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ka mida saraakiisha jiniiska oo wajahaya dhaliilo uga imanaya habdhaqankooda magaalada kambera qaramada midoobeyna waxa ay sheegtay in go'aanka israa'iil ay ku qaadatay waxa ay ugu yeertay hakad xeeladaysan uusan ahayn mid ay fulinayaan ra-isul wasaare antony albanisi ayaa sheegay isku dayga saraakiil jiniis ay isku dayeen inay hor istaagaan suxufiyad australiyaana oo la yidhaahdo jengle ay ahayd mid si qaab daran u dhacday saraakiisha jina ee ku sugan magaalada cambara ayaa dhaliila waxa ay ka wajahayaan sida ay ula dhaqmeen gabadhaasi jengle oo ah suxufiyad australiyaana horena loogu xiray dalka jina saraakiisha jina ayaa la sheegay inay isku dayeen inay misliig ka hor istaagaan in kaamarooyinku ay qabtaan sidoo kalena ay lafteeda ka hor istaagaan inay aragto xaflad ay heshiisya ku kala saxiixanayeen ra-iisul wasaare antony albanisi iyo premierka jina lijiang siyaasiyiinta dalka ugu sarreeya ayaa mushaarkooda laga bilaabo bisha luuliyo kowdeeda waxaa loo kordhin doonaa saddex dhibic boqolkiiba iyadoo ra-iisul wasaare antony albanisi mushaarkiisa ugu hooseeya la filayo inuu kor u dhaafo lix boqoloo kun oo doolar sanadkii hay-adda madaxa bannaan ee goysa mushaarooyinka go-aankan ay gaartay ayaa macnaheedu yahay in mushaarka ugu yar ee qofka siyaasiga federaalka uu qaadanayo uu kor u kacayo oo gaarayo laba boqol iyo soddon iyo saddex kun iyo lix boqol iyo konton doolar sanadkiiba halka hogaamiyaha mucaaradkaa mushaarka ugu yare uu qaadanayo uu noqonayo afar boqol iyo soddon kun sanadkiiba premiyerka dalka jina li jiang iyo ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa u safray gobolka west australia maanta iyadoo ay tahay maalintii u dambeysay ee afar maalmood ee booqasho uu ku joogay dalkan australia premiyerka jina premier lee ayaa doonaya inuu xoojiyo xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya dalkaasi gobolka west australia oo ah isagu gobol khayraadka aada qani ugu ah waxaana booqashadan si gaara diiradda loogu saari doonaa macdanta muhiimka ee ay china u baahan tahay ee gobolkaas laga soo saaro saraakiisha qaramada midoobey ayaa sheegay in hay-adda anra oo ah hay-adda u qaabilsan qaramada midoobey gargaarka shacabka reer kaaza inay sheegtay in kolonyo gargaar bini-aadanimo aysan weli gaarin dadka aadka u gaajaysan ee ku sugan koonfurta gaza inkastoo israa'iil ay ka ballanqaaday in waddooyinka ay marayaan gawaarida xamuulka ee gargaarkaasi wada ay ammaan yihiin ilawareedyo qaramada midoobey ka soo baxay ayaa sheegay in inkastoo israa'iil ay sheegtay inay samaynaysa waxa ay ugu yeertay hakad xeelaysan taasoo u oggolaanaysa in gargaarku uu si nabada u mara waddooyinka haddana ay weli jiraan walaacyo ku aadan sharciga iyo kala dambaynta waddooyinkaasi uu gargaarku sii marayo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa booqanaya dalka waqooyiga kuuriya tanoo noqonaysa markii ugu horreysay muddo labaatan iyo afar sana iyadoo halkaasi uu kula kulmi doono hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un hogaamiyaha waqooyiga kuuriya ayaa martiqaad u fidiyey valadimir putin sebtembar sanadkii lasoo dhaafay taasoo abuurtay walaac caalamku uu ka qabo in kulanka labada nin uu hoosta ka xariiqayo xulafaysiga markaasi ay wadaan labadan dal ee labaduba haysta hubka nukliyeerka dhanka cimiladana maanta magaalada melbourne qayb ahaan daruur iyo saddex iyo toban digrii sidnina inta badan waa cadceed iyo toddobiyo toban digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayey lixdan iyo lix senti oo dollarka maraykanka ah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho